halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ama duhur wanaagsan hadba saaad u garanaysaan waa tahay waa tahay qodobada kale aan idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid a seynab xarbi maxamuud oo ah hal abuuro suugaanta dhaqanka curse ah waxayna ka warramaysaa suugaanta soomaalida dhaqanka ay u lahaan jireen oo ay ku soo dhoweyn jireen bisha barakaysan ee ramadaanka waxaadna waxaana uu qeyb ka yahay barnaamijka aad maalin walba oo kale aad dhegeysan jirteen maanta ee sooyaalka dhaqanka waxaa sidoo kale barnaamijka qeybka ahaan doona kaalimaha heesaha iyo wararkii ciyaaraha balse marka hore aan ku horeyno warkii caalamka madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu qiyaasayo in wadanka kuuriyada waqooyi uu noqon doono wadan barwaaqo ah islamarkaana qoyska talada haya ee reer kiim ay awoodda sii hayn doonaan caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta oo jimcaha sheegay inuu korinayo qiimeyntiisa la xiriirta khatarta caafimaad ee dadweynaha kaga iman karaysa cudurka ebola ee dhowaantan ka dilaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo tallaabadani ayaa waxay imaanaysaa kadib markii kiis cusub laga helay magaalada la yidhaahdo mabandaka oo ay ku nool yihiin dad tiradoodu ay ka badan tahay hal milyan oo qof agaasimaha guud ee w h o gabriyesus ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey ururka caafimaadka adduunka ayaa waxay u dirtay wuxuu u diray magaalada la yidhaahdo mabandaka koox khubro ah oo soddon ka kooban iyadoo daawo tallaal oo cudurka eboolaana ay hore u gaartay caasimadda jamhuuriyadda dimuqraadiga congo
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu qiyaasayo in wadanka kuuriyada waqooyi uu noqon doono wadan barwaaqo ah islamarkaana qoyska talada haya ee reer kiim ay awoodda sii hayn doonaan haddii ay pyonyan aqbasho in ay baabi'iso barnaamijkeeda nucleerka laakiin trump ayaa ka digay in kuuriyada waqooyi uu noqon doono dal burburay haddii madaxweyne kim jong un uu ogolaan waayo heshiiska loo soo bandhigay hadal uu soo saaray khamiistii ayuu trump ku sheegay in isbeddelka kuuriyada waqooyi ee kulanka labada madaxweyne uu saameyn ku yeeshay kulan dhex maray madaxweyneyaasha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo madaxweynaha shiinaha shi jinbin isaga oo barbar fadhiyay xogayaha guud ee isbahaysiga nato jenis stoltenberg oo booqasho ku jooga mareykanka ayuu trump sheegay in haddii kulanka loo qorsheeyey inuu singabur ku dhex maro labaiyo tobanka juun isaga iyo kim uu burburo uu mareykanka u weecan doono qorshaha labaad ma sheegin trump waxa uu kala jeedo qorshahooda labaad halka aad dhegeystayaal warkaasi kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal waxaan idinka raaligelineynaa qadarkaasi aanu hawada ku kala maqneen qeybtii hore ama furitaankii idaacadda waxaana ahayd ciladna haysata oo dhinaca farsamada ah waa tahay dhegeystayaal sistamka ayaa hadda ama nidaamka kombyuutarada ayaa hadda noo hagaagay waxaan idinka raaligelineynaa qadarkii furitaanka idaacaddeenna oo aanu in yar hawada ku kala maqnayn waa tahay maanta oo jimco ah dhegeystayaal maalin walba xilligan oo kale waxaad dhegeysan jirteen barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaana barnaamijka sooyaalka dhaqanka alaaba aan kusoo qaadanaa waxyaabaha la xiriira dhaqanka soomaalidii hore iyo weliba kan hadda waxaana toddobaadkan noo soo diyaariyey wariyaheena maxamed faarax shire waxaana uu barnaamijka kusoo sameeyey magaalada gaarisa
barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan oo wanaagsan marka horese waxaan idin leeyahay dhegaystayaal rabadaan kariim kuna soo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee aad ka dhegaysan jirteen laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkii maalin kasta oo jimca barnaamijkeenna maanta wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good haddaba maadaama aynu ku jirno bilowga bishii barakaysnayd ee rabadaan oo ka mida labiyo tobanka bilood ee tirsiga dayaxa ee islaamka waxaan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee maanta ku soo qaadanaynaa haweenka soomaalidu dhaqan ahaan ducooyinka iyo qasaa'idka ammaanta ah ee ay ku soo dhoweyn jireen bilaha khayrka leh bisha ka midka ah ee soomaalidu u taqaano bisha soon waxaana maanta inoogu martiyaa barnaamijkeenna abwaanad saynab xarbi maxamuud oo iyadoo ah haweenay ku xeel dheer dhinaca hiddaha iyo dhaqanka soomaalida iyo suugaantiisa ugu horreynna abwaanadda waxaan weydiiyey ammaanta ay ku soo dhoweyn jireen bilashada bisha barakaysan ee soon dee kolley rabadaan way ammaanan tahay ee bisha rabadaan runtii aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta rabadaanka dee kolley bishaasi waa bishii barakaysnayd ee macnaha waxaa ku yidhi nin waliba dee ninkii shaqaysa islaamiba shaqaysanayey runtii habeenka ee markaa bishaa rabadaan sideedaba sitaadkaanu u tunaa ee rabadaanta ee kolley waanu ammaanaa bisha rabadaan iyo maxay ahayday wanaagga ilaahay ee uu barakada geliyo ilaahay bilaha ay fadliga u dheer tahay ayaanu runtii aada ugu ammaanaa habeena markaa bishaa rabadaan siday u dhantahayna sitaadka waan tunnaa haashim dee kolley waxaanu dee waxaan idhaan bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhara xasuusta ay markaanu tumayno een sitiga ayaanu ku darsa markaa sitaadkana dee kolley waan tunnaa bishaa rabadaan siday u dhantahay waan tunnaa abwaanad saynab sidoo kale waxaan weydiiyey allabariga ay haweenku qaadaan bisha rabadaan ee dhaqan ahaan ay ka soo gaadhay haweenkii hore ee soomaaliyeed ee ilaa wakhtiyadan ay ku allabaryaan haweenka ay ka mid tahay iyadu marka waa nagan leh ilaahan baahane loo baahanayo waadan ku baahanaye boqorka weyno waa kun dumarku leh baloy baydhay bisinka la cuskadayo balaayaadi waa la waayo baas ma jiro ilaahan baahane loo baanayo balaayaadi waa la waayo baas ma jiro bay odhanayaan markay bisinka dhigaan dabadeedna haddana ilaahay bay ku cusiinayaan marka ilaahayna waa kuwan ilaahan baahane loo baanayo adaan ku baahanaye boqorka weyno rabbiga janno iyo cadaab jaarnooga yeelo adaan ku baahanaye boqorka weyno ilaahan baahane loo baahan yaayo wadaan ku baahanaye boqorka weyno dhanka kale waxaa jiray ammaan haweenka soomaaliyeed dhaqan ahaan ku ammaani jireen faadumo rasuul oo ahayd gabadhii uu dhalay nebi moxamed nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee iyo ammaan ay u tiri jireen xaawo oo ahayd hooyadii bani aadamku ka tafiirnay ammaantaas oo loo yaqaano xaawo faadumo amase sitaad saynab oo ammaanahaas tirinaysaana waxay tidhi
kollay sitaadkaasi wuu fara badan yahay waxaa la odhanayaa faaduma sahraay faaduma sahraay sitoy faaduma rasuuley sidaadoo kale lawaa markii ay sacaadi dhalataa nebiga farxad weyn markii ay fardowsi dhalataa nebiga farxad weyn la saaro sacaadiya farax dartiibuu sujuudu la dhacay raxmaanko sadqiyo duca weyn sameeyuu u yeedhay saxaafadiise faaduma sahraay faaduma sahraay sitoy faaduma rasuuley sidaadoo kale lowaa waa kuwan leh ee haddana leh sitidaey udugo faaduma nabaay jawaab aduu nebigii ku dhalay nuurka badan lahaa aduu boqorkii ku dhalay been ma sheegihi alla qabiilyadaa oon qolana kula murmayn sitoyadaa dhaatay oy dhalashadaa run tahay ee maalintaa buuqa wey noo bishaaradee oo maalintaa bacadka kulul biyo qabowna sii allah oo maalintaa laysxisaab oo maalintaa laysxisaabayo noo xilqari umoyxawaay xabiibkii noogu yeedho abooneeyoyo igaagii nageeyey sidii sabigii umoysinta nagu xambaaro abooneeyoyo igaagii nageeyey baanidhana faadumana markaasaan u tallawnaa umay faaduma bashiir nuur laga abuuriyey burhaan weyneeyoyoy beerka iigu qaadeey adaa xasan iyo xuseen labadaba xambaare burhaan weyneeyoyoy beerka iigu qaadeey baan iyadana dhacna abwaan saynab waxaan weydiiyey meesha dhaqan ahaan haweenka soomaaliyeed ka keeneen sitaadka dhaqanka haweenka soomaalidu haashinow een, waxaan anigu ugu garaadaystay runtii dee ma yari waan kolka muddadeedu way fog tahay anigu iyagoo sitaadka dumarku tuma waxaawiye faadumo uun ammaana iyo rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaame ayuun baan ugu garaadaystay dabadeedna waanu ka daba bilownuun annagiina dee qoladan dambana way naga daba bilowday qan soo jireena oo fog weeyaan marka maalmaha ay qaban jireen ee imigana aad qabataan waa maalmahee isniinta ayaanu tunaa waxaanu ku tunaa meel aanu leenahay oo dumarku isugu yimaadiin marka aynu jalleecno dhanka suugaanta nebi ammaanka ee ay samaysay abwaana saynab xarbi maxamuud waa qaar aad u tiro badan bal ha inoogu luuqayso nebi ammaan ay tirisay abwaanaddu sayidin yaa sayadin yaa sayadin siraadkee muuminiintow yaa sayidin nabow xaafidal qur'aanow yaa sayadin tibriir xaraf xaraf u sheegyow yaa sayadin xumaha kii laga sifeeyow yaa sayadin siraadkee muuminiintow yaa sayidin bureeqi nebigay la duushow yaa sayadin samada show la tallowdow yaa sayadin cirshiga sare lagu casuumow yaa sayadin ilaahay wada shireenow yaa sayadin siraadkee muuminiintow yaa sayidin bilaalkii amarka siiyow yaa sayadin bilaal eedaan ku yidhiyow yaa sayadin siraadkee muuminiintow yaa sayidin dayuxu nebigu dulyimidow yaa sayadin dulyimiduu kala dilaacow yaa sayadin shamsadu nebigay salaantow yaa sayadin salaantee loo saxeexow yaa sayadin siraadkee muuminiintow yaa sayidin weya maxaad ku dari lahayd qasaa'idka aad noo tirisay ee kale ee aad ka xasuusan kartaa ammaantaadii nebi ammaanka ahayd ee aad hore u tirisay bureeqada nebiga yaa badda kaga tallaabo bashiirow muxamed yaa baashiisa degay ayaa qowlkii ilaahay qurux ku boobo bashiirow muxamed yaa baashiisa degay ayaa- ayaa suubane rasuulkii soo salaamo bashiirow muxamed yaa baashiisa degay ayaa xaaramkii ballaadhnaa baal ka galo bashiirow muxamed yaa baashiisa degay baanu dhahna salem wasalem wabaarig salem wasalem wabaarig cala alxabiibi xasiibow ilaahay waa kelidiyo waa axadkaan la lamayno udgoone waa nebigeene salem wasalem wabaarig ilaahay kii u jeclaayow rabbigu ku ka koryeelow saraana diinta u qaadow saliim wasaalim wabaarig kolley kuwaas baanu ku qaadnaa waanu ku baraxnaa een, waanu ku jarjaraa een, maxay ahaydeen eh, si badan baanu u ammaanaa muxamed waaya jeclaada saliga nebiga waa khayra khalqule jeclaaday saliga nebiga si badan baanu kolley u ammaanaa intaas waxaan ku soo koobaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan ku soo qaadanay ducooyinkii iyo ammaantii ay haweenka soomaaliyeed dhaqan ahaan ku soo dhoweyn jireen bisha barakaysan ee rabadaan waxaa barnaamijka inoogu martay ahayd abwaana saynab xarbi maxamuud oo ah hooyo soomaaliyeed oo hibo u leh hal abuurka suugaanta ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaannu idinka imanayay maanta barnaamijkeennu magaalada boorama ee gobolka awdal anigoo ah haashim sheekh cumar good ayaana idiin soo diyaariyey tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo iyo rabadaan kariim
waa hagaaga barnaamijkaasi dhegeystayaal waxaa soo jeedinayay haashim sheekh cumar good qaar ka mid ah ururada dhalinyarada gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa waxay bilaabeen olole ay ku afurinayaan dadka aan awoodda u lahayn bisha tambarkeysan ee ramadaan inay afur helaan iyagoo wada dadaallo ay ku ururinayaan cuntooyin kala duwan oo ay ku taageerayaan dadka baahan waryaheena v o a maxamed faarax shire ayaa warbixintan nooga soo diray gaarisa dhalinyarada gobolkani ayaa muujinaya qaab walbay u garab istaagi lahaayeen tiro muslimiin oo inta badan ku dhibaataysan gudaha gobolkani kuwaasoon awoodi karin in bisha barakaysan ee rabadaanka ay gutaan bishii rabadaan baa soo gashay waxaan iskiga bixinna male ma haysanno wuxuu ilaahay og yahay ma ogii waxaan hadda aan gacan ku hayno ma leh waxaan ka codsanaynaa muslimiinta inay inayna caawiyaan ay wax noosoo wax noosoo noo soo raadiyaan ka codsanaynaa guri ma haysano buush baan ku jirnaa abubakar maxamed waa guddoomiyaha ururka dhalinyarada muslimiinta ee gobolkani ayaa sheegay in qorshe cusub oo dhiiri gelinaya dadka doonaya inay kaalmo ka geystaan mashruucani ay iminka soo dejiyeen qofkii raba inuu ka qayb qaato mashruucan ramadaanka ma ahan lacag kale inuu bixiyo raashinka anaka dadka waan ka gadoobnaa biyahaad bixin kartaa five hundred m l timirtaad bixin kartaa bariiskaad bixin karta waayo wixii la karina waa raashin karsan waay maamada kudaareyda way bixin kartaa biyaasiga nyaanyada way bixin kartaa basasha way bixin kartaa ninka istorleyda burka wuu bixin karaa bariiska wuu bixin karaa qofka aan dukaanna qabin lacagtii oo lagu gadi lahay programka adaa la rabaa inaad bixiso waana baxsani kartaa lacagta hataa anaga hadna noo dhiibin waa soo gadi kartaa anaga raashinka waa noo keeni kartaa anaga muhiimadda waxaa way in aan helno raashinkii lagu qaban lahay mashruucaas haddaan helno raashinka mashruuca lagu qaban lahay dadka badi waxay noo keeneen raashin dadka badi waxay noo keeneen biyo
qorshahani ayaa mudane abukar waxa uu ku sheegay in cid walboo doonaysa in tabarucaad ay bixiso halka ay joogaan oo ay u tegi karaan sidoo kalena ay isticmaali karaan aaladaha electroniga vocharahan haddaan nii yar macneeyo horaan baan nigu sheegay kaarkan vochakar kan waa kun shilin kanna waa shan boqol oo shilin waay saad arkaysiin horaan baan nigu sheegay kaarkan ninkii gato waxaad anfurisa laba qof maalintii waa shantii boqol kun shilin ninkii gatana afar qof u anfuriya maalintii waa fahamta maana afar qof ayaa kaarkan haddaad gadato dadku isweydiya ani kaarka wuxuu ii tari qasab ma ahan qofki inuu kaarka gato uu qaato wuu iska dhigi karaa haddii kale inuu qaato kaarka wuu sii dhiibi karaa waxaa jirtaa ninkii kaarkan gato oo kaashka haynin wuxuu ku bixin karaa lipana mpesa kaarashaan aad arkaysiin sida horaan nagu sheegay qofkii rabo in waalidkiisa loo anfuriyo qof u anfuriyo waalidkiisa waa loo anfurin karaa halka qof wax ku bixi toddoba kun iyo shan boqol bishii dhan meelaha sida gaarka ee macaluusha gaarka uga jirta ayaa waxaa lagu sheegay xeryaha qaxootiga dhadhaabka halkaasoo kumanaan qaxooti ah aysan awoodi karin in bisha barakaysan ee rabadaanka ay si waafiya u gutaan xabiiba cabdi cali waa hooyo lixdan jir ah haysana hooyadeed oo boqol sano jirto v o eda oo ku booqatay xerada qaxootiga ee ifo labo xilli albaabada laisugu dhufanayay ayaa waxay uga warantay dareenkeeda ku aadan bisha barakaysan ee rabadaanka bismillaahi raxmaan raxiim maxaan rabnaa inaa rabalaan naga bixisin muslimkii nabi maxamed oo meel ka amaaday oo ma aragtaa guri la-aanaan ku jirna waan baahannahay wax aan haasanna ma jirto duq waayeel eh oona shaqaysan kale anin aan shaqaysan karin waayeel eh laba waayeel oo waxba dad waxa u qabana aan lahayn aan haasana rabadaanka ayaa waxa uu noqonayaa midka inta badan muslimiinta dalkani kenya ku nool ay kaaliyaan kuwaana awoodi karin in bishaasi ay gutaan balse qaar ka tirsan dhalinyarada xarada qaxootiga ee xagar dheere ayaa sidoo kale baaq u daraya muslimiinta kale saagooda ah inay u soo gurmadaan waxa weeye waa waktiga bisha rabalaan baan ku jirnaa wax lagu sooma lama hayo soonkii shamuurey iyo madi wax lagu soomi kara ma ahan dantan waxa kugu qasbaysa inaad soontid oo biyahaas ku afurtid oo maarata haddana shamuureyda adoo cuni karan oo maarata maa ilmaha siisaa ma adaha cafur ka raadsataa ma dhar maaragtay dhariidyadaada cayaalka ugu raadisaa waxa weeye wax u kala go'ay ma laha maarata haddana in yar baa dadka la siiyaa oo waxa weeye shan beri oo dadka gaarsiina marka insha allahu tacaala waxaan rabaa inay maaragtay dadka islaamka caalamka meel kasta ay jiraan inay dadka walaalahooda ah ay u soo gurmudaan ay u soo degdegaan maaragtay ay u soo laxwaan oo maaragtay oo bishaan rabalaanka falligiisaa maarata inay ay xajar iyo xasanaad ay ka raadsadaan dhalinyarada gobolkani ayaa inta badan xiliyada noocan oo kale ah dhaqdhaqaaqyada noocan oo kale ah sameeya waxayna hor istaagaan goob walbo ay isleeyihiin waa aad ka heli kartaan qof wax anfurin karo tanina waa midda ugu dambeysa ee iminka dhalinyarada gobolkani iminka ay ku tillaabsadeen maxamed faarax shire v o a garisa
ramadan mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanna haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan nabi ammaanka
xududkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunko xanaaneeya diinto xoogeeya sunko shuruudaha islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya ee bayidhi lagu xijooba weeye
bisha soon xurmeeya nafta xakameeya aqra xusuusta qasiidadaas waxay ka mid ahayd qasaa'idkaan ugu talagalay dhegeystayaal bisha barkaysan ee ramadaan inaan ku soo dhoweyno haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan nuur buqaari
mahadsanidaan duray dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha koobka adduunka ayaa waxa ay xulalka u soo baxay isu diyaarinayaan ka hor inta aanu furmin shan iyo tobanka bisha soo socota ee juun oo uu ka furmi doono dalkaasi ruushiya tababarayaasha kooxaha qaranka ee usoo baxay koobka adduunka ayaa durbabo bilaabay in ay soo xushaan ciyaartooyda kama dambaysta ah ee saddex iyo labaatanka ka kooban ee ay la shartigi doonaan xulka bortuqiiska macalinka xulka leyliyaha ayaa waxa uu soo saaray liiska ciyaartooydiisa kama dambaysta ah iyadoona ay la yaab noqotay inuu ka tegay qaar ka mid ah ciyaartooydii koobka qaramada yurub ee labada kun lix iyo tobankii u qaaday qaarkood oo xulka bortuqiiska inuu ka tegay tababarahan ayaa waxa uu ka tegay ciyaaryahanada kale ah nani oo dhinaca qadka dhexe uga ciyaara kooxda lazio ee dalka talyaaniga laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda barcelona andre gomes iyo ciyaaryahanka kale ee isna qadka dhexe uga ciyaara kooxda bayer munik ee la yidhaahdo reneto sanchez saddexdaas laacib ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii xulka qaranka bortuqiiska u qaaday koobkii yurub ee labada kun lix iyo tobankii sidoo kale ciyaaryahankii kooxdaasi qaranka bortuqiiska eder oo u dhaliyey mid ka mid ah goolashii muhiimka ahaa ay kooxdani koobka ku qaadeen labada kun iyo lix iyo tobankii ayaa laga tegey weeraryahanka kooxda real madrid christiano ronaldo ayaase kabtanka xidhan doona oo leylin doona xulka qaranka ee bortuqiiska tababare santos ayaa sheegay in ay dhaawacayso inuu ka tago qaar ka mid ah ciyaaryahanadiisa hase yeeshee uu sheegay inuu ka leeyahay qorshe dhinaca taktikada ah ama farsamada ah bortuqiiska ayaa waxa ay ku jiraan gruupka b waxaana ay la ciyaari doonaan furitaanka xulalka sbain morocco iyo iiraan dhinaca kalena tababaraha xulka qaranka ingiriiska ayaa isna soo saaray liiska ciyaartooydiisa waxaana uu ku soo daray ciyaaryahaano ku cusub xulka oo ay ka mid yihiin laacibka difaaca uga ciyaara kooxda liverpool ee lagu magacaabo trent alexander arnold tababare great soutgate ayaa waxa uu sidoo kale uu ku soo daray difaaca kooxda chelsea gary cahill oo isagu bilooyinkii ugu dambeeyeyba ka maqnaa xulka qaranka waxaa sidoo kale lagu soo daray ciyaaryahanka lagu magacaabo roben lotfas iyo nick bob oo ay noqonayso markii ugu horreysay oo xulka qaranka loo soo qaatay hase yeeshee waxaa laga tegay goolahayihii caanka ahaa joy hart oo horey ugu soo ciyaaray kooxda manchester city xulka ingiriiskanana u hayay ama u ilaalinayay shabaqa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa sidoo kale iska waayay liiska saddex iyo labaatanka ciyaaryahan laacibka qadka dhexe uga ciyaara kooxda arsenal jack wilshire dalka biljimka tababaraha xulka qaranka roberto martines ayaa isna loo kordhiyey heshiiska ama qandaraaska isaga oo xulka qarankana laylin doono ilaa labada kun iyo labaatanka ah isniinta soo aadan ayuu ku dhawaaqi doonaa ciyaartooydiisa kama dambaysta ah tababaraha kooxda manchester city beb guardiola ayaa isna saxiixayay heshiis kordhin cusub isaga oo kooxda lasii joogi doona ilaa labada kun koob iyo labaatanka tababarahan u dhashay dalka spain ee toddobiy afartan sano jirka ah ayaa dhowaan waxa uu u qaaday kooxda manchester city horyaalka dalkaasi ingiriiska isagoo weliba ku qaaday rikoor cusub markii uu kooxda gaarsiiyey boqol dhibcood waxay ahayd kooxda ugu horreysay oo horyaalka ku qaada boqol dhibic ugu dambayntiina koobka f a kabka ingiriiska ayaa biri la ciyaari doona ciyaarta kama dambaysta ah waxaa isugu haray oo foodi isku diri doona kooxaha chelsea iyo manchester united dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waa hagaaga ciyaaraha ayaan intaas kusoo gabagabeynay oo uu soo jeedinayay nuur bukhaari haatanna qasiidadan ramadaanka kusoo dhowaada kooxda dandaawi marxab yaa ramadaan
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
bishani ramadaan badhaadhiyo barwaaqdaynoo sidayo bishani ramadaan badhaadhiyo barwaaqdaynoo sidayo barwaaqdaynoo sidayo khayrad badan baa ka buxe ayaanku qofku ku bego gabogo gabogo fursadoo habba yili
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
sodonka beri ee bishani tahay ruuxii buuxshee ka soo baxa sodonka beri ee bishani tahay ruuxii buuxshee ka soo baxa ruuxii buuxshee ka soo baxa ballanka eebbaa u qaadee ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo sadoo habeylin
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
tobanka hore waa bisharo naxariis la baaxad weyniyo tobanka hore waa bisharo naxariis la baaxad weyniyo naxariis la baaxad weyniyo bishani raxmaday la bilataa ayaanku qofku ku bego kabogo kabogo fursadoo habayleen
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان qasiidadaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna xigta afarta galabnimo intaan hawada isugu soo laaban doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim
tobanka dhexa ee bartamahana dunuubteennii badnaydba tobanka dhexa ee bartamahana dunuubteen